isla wararka baydhabo ka imaanaya haddii aanu kusii jirno allah u naxariistee waxaa shalay magaaladaasi ku geeriyooday abwaankii fanaankii caanka ahaa ee heesaha afka mayga ay ku heesi jiray cali shaacir oo si weyn loo yaqaanay cali waxa uu ahaa hobol mulaxan iyo nin si wanaagsan u garaaci jiray kabanka waxaana uu naxiyadda saaray heeso badan sanadihii ugu dambeeyey oo caan baxay oo qaadan nin dhallinyaro ah muddo dheer ayuu ku noolaa magaalada nairobi ee dalka kenya bilo ka hor geeridiisa ayuu soomaaliya dib ugu soo laabtay haddaba sooyaalkiisa nololeed iyo fankiisa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdicasiis barrow
allaha u naxariistay abwaan cali axmed abuukar oo loo yaqaana cali shaacir waxa uu ahaa hal abuur midhaha heesaha curiya mulaxan naaxiyadda sameeya iyo hobol ku wanaagsanaa heesaha soomaalida isagoo caan ku ahaa kulluuqaynta heesaha lahjadda maayga sida ay noo sheegeen dadkii yaqaanay yaraantiisii dhammaadkii kontomaadkii ayuu ku dhashay magaalada xudur ee gobolka bokoolkuna barbaaray isagoo ah barbaar yar ayuu degmadaasi ka soo galay fanka waxaana uu ku bilaabay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee soomaalida sida uu inoo sharaxayo abwaan maxamuud tarash hal shaacir wuxuu ku dhashay xudur magaalada xudur waxaweye wuxuu dhashay kun sagaal boqol konton iyo toddobadii xudur ku dhashay marka wuxuu caan waxuu ku caanbahay marka hore intuu fanka soo gelin ciyaaraha hidaha dhaqanka oo gobolka boqool aada loogu yaqaano marka ciyaarahaasuu kusoo caanbaxay wuxuu meesha wuxuu maaragtay maxaanku yidhahdaa dadka afyaalada la yidhaahdo oo gabayada ama ciyaaraha ku heeso ayuu waxa ka maaragtay waxa ka faa'iidaystay marka inuu inuu fan noqdo markaas ayaa ku dhalisay inuu fan noqdo marka xalishaacir aad baa loogu yaqaanaa goboladan koonfurtan aad baa loogu yaqaanaa qof oo maxaanku yidhahda oo noloshiisa sidaas aheyd waaye fankiisi meeshu kusoo fankii meeshu kusoo galay xudur ba ahayd aniga markii kadab fankiisi la wareegay baydhabo igu yimid sidaas ayuu markaa ninkan fanka kusoo galay oo maaragtay ku caanbaxay markaan wax baray kadib sida anugu wax u samaynayo baan iri ku samaysada cali shaacir waxa uu ahaa nin ku wanaagsanaa tumista kabanka waxaana uu burburkii kadib u qaxay dalka yemen kadibna waxa uu usoo wareegay magaalada nairobi oo muddo dheer ku noolaa waxa uu ahaa dhaqanyaqaan hadalka heli og iyo shaqsi si weyn da'yarta fanaaniinta ah ay ugu hiran jireen abwaan cabdi faarax kareen oo inta badan heesihiisa uu la xameeyey ayaa v o eda u sharaxay waxay uu ka bartay ku dhowaad tobankii sano ee ugu dambeysay oo ay ahaayeen saaxiib isku dhow
heesaha aan sameeyeyna wax badan yani kar la xameeyey oo aan dhihi karo nagu yaraan ilaa soddon hees oo qaarkoodna ay soo baxeen qaarna aysanba weli soo bixin oo ay weli laaban yihiin sababta anugu doortay inuu ila xameeyo cali heesaha waxay ahayd barasho kadib waxa uu ahaa shaqsi aanu arkay inuu yahay inuu ku habboon yahay la xamaynta heesaha rugcadaafaneed kulana garan karaa hadba siiqada dhanka aada wado tala wadaagna ah oo hadba wixi aada usoo jeediso oo tala ahna kaa qaadanaya oo aanan ku diidayn jecelna dadka inuu dhagaysto abwaan nuurudiin gacma oo ah hal abuur dhallinyaro ah oo allaha u naxariistay ee abwaan cali shaacir ay soo wada shaqeeyeen ayaa iiga waramay ogaalkiisa fanaaniintii uu gacan siiya cali shaacir intii ay wada shaqayntu ka dhexaysay
cali waayihiisa u nairobi joogay ama cali axmed abukar alshaacir waxaa jirtay dhalinyaro badan uu soo saaray fankana ku gacan siiyey oo maanta fanaaniin waaweyn ah oo jooga dalka soomaaliya iyo nairobi iyo dibadahaba aaday fanaaniinta uu soo gacan siiyey waxaa jirta horta koox la dhihi jiray shaacir baan fanaaniinta uu soo saaray waxaa ka mid ahayd ikriyarey maanta soomaalida aada uga taqaano waxaa kaloo ka mid ahayd qaaliladan sidoo kale waxaa ka mid ah liibaan jigjiga oo hadda jigjiga jooga waxaa ka mid ah hodan africa oo idan nairobi hadda joogtaan ku ogaa sidoo kale fanka fanaaniin badan oo hadda hebel hebel aan dhihi karin oo aada u badan oo la yaqaano oo soomaali caanka ah buu soo saaray allaha u naxariistay abwaan cali shaacir oo shalay ku geeriyooday magaalada baydhaba waxa uu soomaalida ku dhaafay heese badan oo saameyn ku leh quluubta bulshada soomaaliyeed cabdicasiis barrow v o a muqdisho